halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah bisha maajna waa sanadka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkaan uga soo jeedinaya anigoo ahaa cashi ibraahim iyo sahra cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda subaxnimona waxaa ka mid a heshiis laga gaaray khilaafkii ka taagnaa habka awood qaybsiga maamulka jubbaland in beelaha deegaanka si cadaalad ah u wadaagaan awoodda maamulka iyo hay-adaha madaxa bannaan iyo kuwa xukuumadda sida garsoorka cadaaladda arrimaha bulshada nabadgelyada iyo siyaasadda waxaad sidoo kale maqli doontaan wasiirada gaashaandhigga ee dowladaha ku jira ururka saaxil saxara ee dalalka carabta iyo afrika oo warmurtiyeed ka soo saaray kulan ay ku lahaayeen magaalada sharmal sheekh ee dalka masar ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida ciidamada maraykanka ayaa dilay cabduraxmaan mustafa al quduuli oo u qaybsanaa dhinaca dhaqaalaha ahaana ninkii u qaabilsanaa dhinaca arrimaha dibadda sidoo kale ururka isis sidaasi waxaa xalay oo jimco ahayd sheegay xogayaha arrimaha difaaca ee dalka maraykanka ashkarer waxaan jiritaankooda baabi'inay wasiirada isil ayuu ku yiri shir jaraa'id wasiirka difaaca isagoo ku tilmaamay saaxiibo isbuunbuuniyo isu dhow wasiiradaasi ay magacaabeen isil dhexdeeda kaarter ayaa marma uusan sheegin in quduli loo oo loo yaqaanay xaaji iimaan lagu dilay ciraaq ama suuriya sidoo kalena ma uusan sheegin sida loo dilay haddii ay ahaan lahayd weerar dhulka ah iyo mid kale oo cirka hadba kii lagu dilay dacwad ogayaasha dalka biljam ayaa sheegaya in saddex qof lagu soo qabtay howlgal argagixisla dirra oo ka dhacay magaalada mas-uuliyiintana waxa ay sheegayaan in howlgalkaasi uu ka dhashay xariggii maalintii khamiista ee ninka faransiiska ah ee looga shakiga qabay inuu abaabulay looga shakiga qabay inuu abaabulayay weerar cusub xafiiska dacwad oogaha ee magaalada biljam ayaa sidoo kale sheegay in baarayaashu ay adeegsadeen tijaabooyin xagga d n eda ah oo lagu go-aansanayo in najiim uu ka mid ahaa kuwii qaraxyada ismiidaaminta ahaa geystay ee isku qarxiyey garoonka magaalada bruseles maalintii talaadada najiim ayaa sidoo kale lala xiriiriyey weeraradii bishii novembar saddex iyo tobankeedii ee sanadkii hore ka dhacay magaalada baris kaasoo ay ku dhinteen dad gaaraya boqol iyo soddon qof dhiigga hidisidaha ee d n e da loo yaqaano ayaa laga helay googo ah dhar laga helay gudaha tiyaatarka ay ku dhinteen sagaashanka qof
wadaadka shiicada ciraaq ee muqtada asadar ayaa waxa uu ku hanjabay in uu kordhin doono dibadbaxyada jimcaha uu dhigayo haddii ra-iisul wasaaraha waddankaasi uusan wax ka bedelin dowladdiisa wadaadkan oo si weyn u dunta dadka aadna loogu sheegay inuu yahay dadka waddankaasi dadka ugu badan ay wax ka maqlaan ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay goob ay isugu yimaadeen tobannaan kun oo dada magaalada baqdaad gudaheeda sadar ayaa wuxuu ugu yeeray ra-iisul wasaaraha waddankaasi ciraaq haydar al cabaadi inuu wax ka qabto musuq maasuqa baahay ee waddankaasi ka jira sidoo kalena uu meesha ka saaro wasiirada haatan oo ku sheegay inay yihiin kuwo saaxiibtinimo isaga aad ugu dhow oo uu magacaabay dadka taageera wadaadkan ayaa jimco walbaba waxa ay qabtaan kulamo noocan oo kale ah oo lagu cadaadinayo dowladda si ay isbeddel ugu samayso hanaankeeda dhismo subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da kulan dhowr maalmood ka socday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose una dhexeeyey maamulka jubbaland iyo siyaasiyiin ka soo jeeda goboladaasi jubbooyinka ayaa xal laga gaaray khilaafka siyaasadeed ee ku salaysan habka awood qaybsiga iyo dhismaha maamulka jubbaland iyo hanaankii markii hore loo maray shirkan waxaa muddadii uu socday ka qayb galay duubabka dhaqanka iyo qaybaha bulshada waxaana markii lasoo gebagabeeyey laga soo saaray qodobo toban ah oo ay dhinacyadu wada saxiixeen laguna soo dabaalayo deganaanshiyaha goboladaasi munaasabadii gebagabada shirkaasi waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o e da kismaayo khadar maxamuud xareed heshiiskan ay magaalada kismaayo ku wada gaadheen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyo siyaasiyiin ka soo horjooday maamulka jubbaland ayaa yimid kadib kulamo maalmihii ugu dambeeyey ka soconaya magaalada kismaayo kuwaas oo ay goobjoog ka ahayeen mas-uuliyiin ka socday dowladda federaalk ee soomaaliya oo uu hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya cabdiqaadir cali diini mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyo siyaasiyiinta ayaana ku heshiiyey heshiis ka kooban toban qodob waxaana warmurtiyeedkii laga soo saaray heshiiska warbaahinta u akhriyey afhayeenka dowlad goboleedka jubbaland cabdinaasir seeraar maax muddadii wadahadalku socday waxaa labada dhinac si saraaxad iyo kalsooni ku jirto uga wada hadleen dhammaan qodobadii khilaafku ka jiray waxaana gebagabadii la isku afgartay qodobada soo socda kow siyaasiyiinta iyo bulshaweynta beeshasade ee reer jubbaland waxay taageerayaan heshiiska la gaaray waxayna si buuxda u aqoonsadeen dowladda iyo hoggaanka jubbaland lamber labo in bulshaweynta jubbaland iyo dowladdu si wada jir ah isaga kaashadaan cid kasta iyo wax kasta oo colaad hurinaya namber saddex in la dedejiyo dib u dhiska iyo isku dhafka ciidamada qaranka iyo kuwa jubbaland loona sameeyo hoggaan isu dheelitiran oo mideeya mid walba islamarkaana la taageero howlgalka amisom qodobka afraad in beelaha deegaanka si cadaalad ah u wadaagaan awoodda maamulka iyo hay-adaha madaxa bannaan iyo kuwa xukuumadda sida garsoorka cadaaladda arrimaha bulshada nabadgeliyada iyo siyaasadda cabdishire warsame oo ka mid a siyaasiyiintii ka soo horjeeday maamulka jubbaland oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay maanta waxaan halkan isugu nimid inaynu mare ka wada noqonno soona dhoweyno heshiiskan looga gudbayo khilaafkii iyo ismarinwaagii muddada soo jiray waxaa xusid mudan in heshiiskani uu yahay mid dhinacyadu ay si toosa ugu wada hadleen una wada gaadheen uuna si buuxda uga madax bannaanaa faragelin shisheeye ha noqoto mid dhexdhexaadineed ama mid dhaqaale tanina waxay ina tusaysaa in dadka soomaaliyeed ay arrimahooda maarayn karaan haddii la ysu madax banneeyo heshiiskan looma samayn in cid la ysugu bahaysto waxaa loo sameeyey in bulshada jubbalandi la mideeyo looma samayn in cid kale xaqeeda lagu qaato waxaa loo sameeyey in cid waliba ay xaqeeda hesho heshiiskan oo ka kooban toban qodob waxa uu dhinacyada saaraya waajibaad la doonayo in sida uu yahay loo guto waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa in sida uu yahay loo guto waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa in guud ahaan dowlad goboleedka jubbaland dhammaan siyaasiyiintii kala duwanaa ee madasha ka hadlay ayaa si isku mida u taageeray heshiiska maxamed cabdi kaliil iyo xildhibaan maxamuud cali magan waxa ay ka mid ahaayeen siyaasiyiintii madasha ka hadlay waxaynu caddaynaynaa heshiiskii wakhtiga dheeraa ee muxuu ahaa halkan aynu ku jirnay waxaynu ugu mahad celinaynaa gogoshii sharafta badnayd iyo amnigii iyo sugnaashihii doodaasi ay muxuu ahaa u dhacaysay dowlad goboleedka jubbaland iyo guud ahaan shacbiga reer jubbaland gabagabadii waxaa kulanka ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam oo ku baaqay in si wadajira looga wada shaqeeyo danta guud ee dalka waxaan aada u soo dhawaynayaa dadkii halkan ku wada hadlayay ama gobol hoosoo gaarayd ha noqoto ama ta guud ha noqoto in la heshiiyo in la wada hadlo in la tashado in la isafgarto intaasoo dhan waa shay mina diin waa wax diintu ina farayso soomaalinimadu ina farayso ma aha maanta waxa halkan laga akhriyayey wax qoys loo akhriyayey wax qoys loo danaynayay dan qoys maysan ahayn waxay ahaayeen qodobadu kuwa guud ahaan reer jubbaland hadday dadku u qaataan qodobadan inay reer soo qortay oo reer loo akriyayo maysan ahayne kuwa qoraya iyo ka hadlaya iyo qoyska laftiisu waxay ka hadlayeen waxay ahayd maxaa dan gobolka u ah war cadaalad ha la wada sameeyo xuquuqda ha loo sinaado kan ha la yeelo unbay ahayd wax cid gooni u wadata ama cid gooni uga hadlaysaa mayna jirin sidaasaa waxaan rabnaa inaan wadahadalku noo furaado gogosha nabaddu ay taallo iska daa jubbaland keliya howlkan aan dhisnay iyo kan kale ee weyn iyo daawad nabad iyo gogosha soomaaliyeed baa loo dhigay jubbaland keliya looma dhigin waxaa lagu heshiiyey in la fuliyaay waa run in la heshiiyaa wasaaradda laakiin fulintaasa fulintu hadday xusnuniya timaado oo wanaag fiican iyo qalbi fiican la isula yimaado waxaan hubaa inay fulayso waad ogtihiin hadda gogoshaan intaan jiitamaynay maamul baan sugaynay in la dhiso intuu jiitamay intaan waxaynaynay waxay aada ugu badatay war ninkaan maamulkaanu haysto ee uu dib usii jiidayo ee uu dhisi laayahay maxay tahay oo kan ilaa marka dhabatuhu gaaro wadaama malaa ninku inuu liis soo qaraaco dhibku ah oo maamulkii isaga soo dhiso oo ku dhawaaqo oo tan baa marsiiha ku noqonaysa yani dareenka dadku wax walbuu gaari karaya khadar maxamuud xareed v o a kismaayo
idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan waxaa shalay dalka indiya ku geeriyooday allah u naxariistay doctor aadan xaaji ibraahim oo horey usoo noqday wasiirkii hore ee caafimaadka ee dowladda soomaaliya islamarkaana hore uga tirsanaa baarlamaanka soomaaliya wasiirka oo muddooyinkii u dambeeyey xanuunsanayey ayaa shalay xanuunkaasi ugu geeriyooday dalkaasi indiya haddaba waxaan khadka taleefonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo dib u dhiska ee dowladda soomaaliya maxamed cumar geedi oo ay soo wada shaqeeyeen doctor aadan ugu horeyna waxaan weydiiyey bal aqoonta uu lahaa marxuumka
inuu geeriyooday mar dhow ay soo gaartay samary iyo imaan allaha ka siiya dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo khaas ahaan eheladiisii intaasaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun bal aqoonta aad u lahayd intay la ekeed doctor aadan iyo bal xilligaad kulanteen iyo howlihii uu soo qabtay intaad ka og tahay maxamed doctor aadan waxaan ulahay muddo kooa wada shaqeynay waxaan ku wada jirnay baarlamaankii ayaan ku wada jirnay gaar ahaan laba kun iyo sagaalkii markii mucaaradkii iyo dowladdii lasoo heshiisiiyey inagu waxaan ahayn gudkii isbaysiga ayaan ahayn oo xag casmara so marka intaan laba kun iyo sagaalka awalkeedii baan isbaranay marka baarlamaankii baan soo wada galnay intaan ka aqaanay wuxuu ahaa nin aad u akhlaaq badan nin culimo ahaa nin wuxuu ahaa aad waxyaabaha qaar uga xishoodo oo baarlamaanka ishaysiga iyo khilaafadka iyo maxaa la dhihi jiray mooshinada markay jiraan nin dhinac iska dhiga oo aan waxaasoo dhan aan soo dhexgelin buu ahaa markii dambe wuxuu noqday wasiir buu noqday wasiirka caafimaadka nin wuxuu ahaa markuu xildhibaan yahay ama wasiir caafimaad yahay keliya aan meene ummadana u shaqeeyo ahaa xarumo caafimaad buu lahaa iyo mataqaana dadku ku daaweyn jiray xilliyada aan markaa shaqadii dowladda uusan joogin oo aniga lafteeda aan dhowr mar u tegay anoo u baahan daaweyn marka inta aan ka aqaani intaa bay ahayd sidoo kale waxaan yani ugu maqaalaa inuu maxaa la dhihi jiray wasiirka soo ahaa dowladda cabdilqaasim isagoo markii mucaaradkii dowladdii markaa jirtay la heshiisiinayay ee nairobi laisugu tagaayey ee dowladdii ay aadeen iyo mucaaradka embagaati asaga waxbarashada sara u doontay waddanka suudan oo markaa xilliyadii uun soo dhameyn ay ku beegneed xilliga maxaa la dhihi jiray hadda dowladdan sheekh shariif laba kun iyo sagaalkii ee lasoo asaasayo oo laisku soo darayo marka intaan ka aqaan intaas ay ahayd allah u naxariisto eheladayna samar iyo imaan allah ka siiyo aamin waxaad iga warantaa xukuumadda uu kasoo ahaa wasiirka caafimaadka xukuumadee bay ahayd laba marba wasiirka caafimaadka noqday marna waxay ahayd xaaji cabdiqaasim inkasta xukuumadda ay ahayd aanan sheegi karin laakiin markii dambe xukuumaddii farmaajo ahayd muddadan baarlamaanka ku wada jirnay xukuumadda maanan soo wada gelin laakiin baarlamaanka ayuu ka tirsanaa xukuumadda markuu galay iyo markii ka horreysantaba laba kun iyo sagaalkii ilaa laba kun iyo laba tobanka laga soo gaaro ayaa waxaan ku wada jirnay baarlamaanka wax badan baan ka aqaanay intaa wax badan baana ka bartay allah u naxariisto sheekh aadan waxaad markaa iga warantaa geeridiisa maxaa nooga sheegi kartaa walaal geeridiisa inuu xanuunsanaa baan ogaa mar dhow baa waxaa qaaday dalka dibadiisa meeshii hindi baa la geeyey hindi buuna ku geeriyooday inta aan hadda wadka sida uu kusoo gaarayo inkasta oo aanan markaa wax badan ka sheegi karin hadda sida u dhintay iyo xaaladda ay ugu dambeysay sida ay ahayd laakiin inuu xanuunsanaa un warkiis aan hayay allah u naxariisto doctor aadan nin qaali ah oo ummadda soomaaliyeed ka baxa weeye allah u naxariisto mariyo imaan allah siiyo heladiisi gaar ahaan guud ahaanna ummadda soomaaliyeed ee dowladda
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo dibudhiska ee dowladda soomaaliya maxamed cumar geedi oo iga waramayey taariikhda allah u naxariistee doctor aadan xaaji ibraahim oo horey usoo noqday wasiirkii hore wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya oo shalay ku geeriyooday dalka indiya
subax wanaagsan mar kale wasiirada gaashaandhigga ee dowladaha ku jira ururka saaxil saxaara ee dalalka carabta iyo afriko ayaa warmurtiyeed ka soo saaray kulan ay ku lahaayeen magaalada sharmal sheekh ee dalka masar waryaha v o eda qaahira xuseen saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray halkaas wasiirada gaashaandhigga ee dowladaha ku jira ururka saaxil saxaraa ee dalalka carabta iyo afrika ayaa maalintii shalay ee galinkii dambe isku raacay xoojinta howlgallada la dagaalanka argagixisada ka gadaal markii labadii maalmood ee ugu dambeeyey ay ku kulansanayeen magaalada sharmal sheekha ee waddankani wasiirka gaashaandhigga ee dowladda masar sidqi subxi ayaa warfideenka u akhriyey warmurtiyeedka ka soo baxay wasiirada difaaca ee dowladaha ku jira ururka siin iyo saad ama dowladaha saaxil saxaraa ee afrika iyo carabta argagixisada iyo xagjirnimada ayaa ah khatarta ugu weyn oo ay ku baahday qaaradaha caalamka taasoo loo baahan yahay in la iska kaashado ayuu yidhi wasiirka gaashaandhigga ee dowladda masar mar uu akhrinayay warmurtiyeedka ka soo baxay wasiirada difaaca qaar ka mid ah dowladaha afrika iyo carabta qaraarka ka soo baxay wasiirada gaashaandhigga ee dowladahaasi waxaa loo gudbinayaa madaxweynayaasha dowladaha ka tirsan ururkani waxaana la wadaagayaa arrimaha sirdoonka iyo ilaalinta xuduudaha dalalka ku jira ururka siin iyo saad ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay shirka kusoo idlaaday magaalada sharmal sheekh al-sayid subxi wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda waddankani ayaa hoose ka xariiqay in la isku raacay magaalada kaahira inay noqoto xarunta la dagaalanka argixisada ee waddamada ku jira ururkani تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تنشيط الآليات القائمة لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني wasiirka gaashaandhigga ee dowladda masar ayaa yidhi waxaan isku raacnay xoojinta iskaashiga la dagaalanka dhinaca argagixisada iyadoo loo marayo xoojinta xiriirka dhinacyada milatariga amniga iyo gaar ahaan in la isweydaarsado wardoonka dhinaca mukhaabaraadka sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan isku raacnay waxaa ka mid ah ayuu yidhi sidqi subxi xoojinta nabadgelyada xuduudaha ay wadaagaan dowladaha ku jira ururkani iyadoo la samaynayo roondooyin wadajir ah si gacan bir ah loogu qabto kooxaha mayalka adag ee caadaysay waxyeelaynta amniga dalalkeena في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية تعزيز أمن الحدود بين الدول الأعضاء وتسيير دوريات مشتركة inta shirka uu socday ayaa la soo jeediyey in loo aamuso muddo daqiiqad ah dadka ku geeriyooday weerarada argagixisada ee ugu dambeeyey wasiirada gaashaandhigga ee ka qayb galay shirkani waxaa ka mid ah wasiirka difaaca soomaaliya cabduqaadir sheekh cali diini dowladaha ku jira ururkani ayaa wajahaya weerarada kooxaha argixisada kuwaasoo ku dilay dalalkaasi kumanaan qof oo dad rayd ah sannadihii ugu dambeeyey halka maleeshiyaadka argixisada ay la wareegeen deegaano badan oo ka mid ah dalalka carabta iyo afrika shirka ay yeesheen wasiirka gaashaandhigga ee dowladaha xubnaha ka ururka siin iyo saad ayaa noqonaya kii shanaad tan iyo markii la aasaasay ururkani sannadii kun sagaal boqol sideed iyo sagaashankii xuseen saxnuuni v o a khahira
subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaanad la socotaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana idinla socodsiinaya anigoo haashe ibraahim iyo sahre cabdiaxmed haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha uu inoo hayo maxamuud mascade
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka oo idinka imaanaysa gobolka ohio magaaladiisa colombos halkaasi uu maalintii labaad si xiise looga socdo koobka kubadda cagta ee loogu yeero toddobaadka soomaalida oo ah koob ay ka soo qayb galaan kooxo kala gedisan oo ka yimaada gobollada kala duwan ee dalkan maraykanka iyo weliba waddanka kanada kulankii haddaba ugu xiisaha badnaa habeenkii xalay waxa uu dhex maray kooxaha twin city stars iyo kooxda t m t ee gobolkan ohio labadan kooxood ayaa ah laba koox oo si gaara u xafiiltama islamarkaana dad fara badan ay ciyaartan ka dhur sugayeen ciyaartan waxay ku soo gabagabowday shan iyo saddex oo guushu ay ku raacday kooxda t m t ee gobolka ohaayo iyadoo kooxdii koobka difaacanaysana guuldarro dhabarka loo saaray ciyaartu intay socotay waxaa dhaawac weyn uu soo gaaray mid ka mid a lafdhabarka kooxda twin city stars ay ku dhaarato ciyaaryahan daahir oo dhaawac dhinaca lugta soo gaaray dad fara badan ay leeyihiin ciyaaryahankaasi lugta ayuuba ka jabay haddaba waxaan eh, dhaawaca ciyaartoygaasi iyo siduu yahaba ka waraysan doonaa macalinka kooxda maxamed faarax abshir oo isagu ila jooga laguna naanayso ee carab ee carab marka ugu horeysa horta waxaad iga warantaa inta aanan ku weydiinin dhaawac ciyaaryahan eh, daahir soo gaaray hadda sida uu yahay Eh, kulankii aad la ciyaarteen kooxda t m t ee gobolkan ohio dabcan dad fara badan baa sugaya galabta waan ujeeda garoonku aad buu u buuxay Eh, guuldara idi soo gaartay maxaa idi ku wacnaa koobkii kooxda difaacanaysa ad ahaydeene in shan iyo saddex ledi ka badiyo mascad waa mahadsan tahay su-aasha haddaan ka jawaabo ii sheeg in uh, ciyaar aad u xiisa layaa meesha ka dhacday u xiisa lan maaragtay haddii aad fan tahay ama dadweynata ama banooniga aad jeceshahay laakiin oo maaragtay madax xanuun badan leh haddii aad ka hoj tahay sidelineka aad taagan tahay oo weerari weer celis game maaragtay ayuu ahaa oo dadweynaha aad ugu raaxaysteen waxaan la ciyaarna koox oo maaragtay mar walba aan isku lidnahay oo maaragtay aan isfiirsano oo nin aan saaxiibinahay oo maxamed faarax la yidhaahda isagana uu tababaro marka dhallinyaradan dhallinyaro aad aan usoo wada ciyaarin weeyaan mar walbana anaga reebi jirnay bar maantay wax xiise ka dhig waxa waxay ahayd ii sheeg in ay guusha dhinacooda raacday Eh, waxaad iga warantaa dhaawaca soo gaaray ciyaaryahan eh, daahir oo dhinaca difaaca idinka ciyaaray maxaa ku dhacay daahir sidaad ogtiin waa nin la- lafdhabarta tiimkan tc waa nin heer qaran ka ciyaaray waa nin maarata tiimkan uu ku taagan yahay waa kabtanka tiimka xoogaa maarata waxyaalo banooni ka mid ayaa soo gaaray banooniga derbiga ooga dhacay jeenso ayuu maagay markaasaa lugta ayaa maarata dhulka uu u gashay marka culeyskiisa dhan ayuu kusoo jilibka soo saaray marka xoogaa shanqar yar ayaa maqanlay marka ambalaas ayaa loogu yeeray istaalku hadda jiraa Ah, warbixinta hadda liisoo gudbiyana waxaa la yiri wax jab ma jiraan laakiin ii sheeg bruce ama maaragtay xoogaa murkacasho yar ayaa jirto marka taasna good news ayay noo tahay dad fara badan waxay leeyihiin eh, ciyaaryahan daahir ceelshube wuxuu ahaa difaacii kooxda ku dhaarato haddii uu isagu ka jabay inay koobkan ku gu- ceshtaan way adkaan doontaa mas leedahay eh, la-aantiis waad meel sare waad gaari kartaa taas waxay credit u tahay daahir iyo wuxuu shaqaystay iyo wuxuu dadweynaha uu tusay banaanka soo dhigay laakiin haddii ciyaartooyda mar walba waxaan u sheega haddii aan nahay team champion ama koob qaadayo haddaan nahay tiimka ugu fiican haddaan nahay ii sheeg in team oo maaragtay inaan noqono weeyaa next next player anuu step garayo uu kafar garayo shaqadii ii sheeg in uu daahir qabanayo laakiin sidaa sheegtay waxaa weeyaan big loss ayay noo tahay ii sheeg in ii sheeg laakiin haddii aan koox fiican nahay anaan meeshana loogu barto oo sanay ciyaarna anaan anaan tagnaan ku rajo weynaa aad baa umahadsanta adaa mudan mascad
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade waxaana uu wareysanayay maxamed faarax abshir oo carab ku magac dheer oo ah tababaraha kooxda ciyaartooyda twin cities stars oo magaalada colombos uu ugu waramayey maxamuud mascade halkaad kala socoteen xubintaas ciyaaraha waa idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatana balsahre cabdi oo dhinacayga fadhidaan weydiiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn sahre mahadsanid caasho ciidamada maraykanka ayaa dilay cabdiraxmaan mustafa al quduuli oo u qaybsanaa dhinaca dhaqaalaha ahaana ninkii u qaabilsanaa arrimaha dibadda kooxda isis sidaasi waxaa xalay oo jimco ahayd sheegay xogayaha difaaca dalkani maraykanka ashkarar waxaa ashkarar uu ku sheegay shir jaraa'id inay baabi'iyeen wasiirada isil islamarkaasina ay difaacooda halkaasi kasii wadayaan wadaadka shiicada ciraaq ee muqhtada asadr ayaa ku hanjabay inuu kordhin doono dibadbaxyada ciidamada waa dibadbaxyada jimcaha haddii ra-iisul wasaaraha waddankaasi ciraaq uusan dib u habeen ku sameynin dowladdiisa wadaadkan ayaa si weyn waxa uu u duntaa dadka dalkaasi ciraaq hadalkanna waxa uu ka sheegay goob ay isugu yimaadeen tobannaan kun oo dad ah magaalada baqdaad ee caasimadda waddankaasi dacwad oogayaasha dalka beljim ayaa waxa ay sheegeen in saddex qof oo lagu qabtay howlgal argagixiso la dirir ah inuu ka dhacay magaalada brasilis mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in howlgalkaasi uu ka dhashay xarigii maalintii khamiistii nin faransiis ah loogana shaki qabo inuu abaabulay weerarkan cusub xafiiska dacwad oogaha ee magaalada brasilis ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay in ah, baarayaashu ay adeegsadeen tijaabooyin xagga d n a ga ah oo lagu ogaanayo in najiim uu ka mid ahaa kuwii qaraxyada ismidaaminta ahaa geystay ee isku qarxiyay garoonka magaalada brasilis maalinkii talaadadii aynu soo dhaafnay aad iyaad u mahadsan tahay sahre cabdi axmed Ah, weli waxaad nagala socotaan idaacadda saaka iyo caalamka laanta afka soomaaliga v o a waana lix iyo labaatanka bisha maaj sanadka laba kun lix iyo laba sanadka laba kun lix iyo tobanka sahre bal dhinaca heesaha dabacsana dhinacaag haddaan usoo riixo maxaa dhegeystayaashu soo qaban lahayd caashay fanaanka da'da yar ee daa'uud danfar iyo mid ka mid a hesihiisa
dhegaaga ku dhexaysayo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo simahaasi dhaafay dhabarkaaga dhegaaga quruxsiisayo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo simahaasi dhaafay dhabarkaaga ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilmihi ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilmihi wadakaalay kaalay dheeleeda ku fiirso eedheheedhe dhantadiyo sacabkeeda dababla qanuubooda ya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kuugu dheeray ilishaad wadaagtaani heliheedi dhabu fiirso hedhede dhabu fiirso hedhehede dhantadiyo sacabkeeda qablahanuboodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kuugu dheeray ilishaad wadaagtaani heliheedi dherarkayu jugaaga dhufanaanta dalkaaga dayaigu mayalag jaanadiga ku jiro dhamays quruxay dherarkayu jugaaga dhufanaanta dalkaaga dayaigu mayalag jaanadiga ku jiro dhamays quruxay dhigiyo waxaad raacday dhammaantayda dadaydoo dhan bixiyo naftaada hanagtay dibadada ka dhowkuuno u dhigan jacaylkaaga eligeeli
codkaasi baxsan ee daa'uud xanfar idaacaddeenna aroornimo ayuu gebagaba u yahay caashe ibraahim aadan caashe cudi anigoo asaare cabdi axmedba waxaan idin leenahay intaynu kulmi doonno maanta inta ku horraysa nabadgelyo dibadada ka dhowkuuno u dhigan jacaylkaaga eligeeli warbal kaalay kaalay dheele hede kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda Ee codka kuugu dheeray ilishaad wadaagtaani ilihili warbal kaalay kaalay dheele hidhe kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda Ee codka kuugu dheeray ilishaan wadaagtaani ilihili Yabaa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.